Gabdhuhu markay helaan waxbarasho tayo leh, gaar ahaan heerka jaamacadda, waxaa kor u kaca fursadaha noloshooda iyo sidoo kale kuwa bulshada ay ku nool yihiin. Qaar ka mid ah gabdhaha wax ka barta jaamacadda magaalada Jowhar ayaa ka warbixiyay muhiimadda gabdhuhu u leedahay waxbarashada.
Magacayga waa Sahra Maxamuud Xuseen. Jaamacadda aan wax ka barto waa Jaamacadda Joogte. Gabdhaha Soomaaliyeed waxbarashada aad ayay muhiim ugu tahay maxaa yeelay gabdhaha wax bartay iyo gabdhaha aan wax baranan maanta isku hal ma ahan. Gabdhaha inay wax bartaan waxay muhiim ugu tahay waxay helayaan fursado, waxay helayaan een khibrado kale inay sii raadiyaan oo kale. Maanta haddii qofka wax barto tahay gabar wax baratay xataa markay reer yeelato kale caruurtay dhasho waxbarashada way ku ogaani way ku go'aamini ilmahaas waxay ku dadaali inay waxbarashada habsaanka gelin ee ilmaha wax u bartaan. Waxay soo saaray ilmo wax bartay. Kul talin lahaa gabdhaha kale ee aan wili helin fursad waxbarasho. Waxaan kul talin lahaa inay raadiyaan inay hadda dib u raadiyaan fursadaha waxbarasho ee wax bartaan. Qofka hadoo maamo yahay wax way baran kartaa waxbarasho ay raadiyaan ay wax bartaan maxaa yeelay waayo hora loo yiri education is the light and ignorance is the dark. Qofka wax bartay maanta nolosha la taagan yahay waxay u muuqanaysaa inuu noloshiisa ay iftiin u tahay. Qofka aan wax baranin een horaa loo yiri qofka aan wax baranin mugdi inuu ku jiro. Waxay yihiin riyooyinkeyga ama yoolkeyga aan hiigsanayo marka aan ka baxo jaamacadda inaan bulshada aqoonteyga iyo aan u adeego inaan bulshada u adeego aqoonteyga hubiyo caruurteyga ku tarbiyeeyo iyo waalidiinteyga.
Magacayga waa Faadumo Haruun Cabdulle. Jaamacadda aan wax ka barto waa Jaamacadda Zamzam University faraceeda Jowhar. Kuliyadda aan barto waa Kuliyadda Nursingka. Gabdhaha Soomaaliyeed waxay muhiim ugu tahay waxbarashada. Wax baratay waa bulsho wax baratay. Gabar wax baratana waa qaran wax bartay. Gabdhaha Soomaaliyeed aad iyo aad bay muhiim ugu tahay inay wax bartaan. Waxbarashada aragtideeda mustaqbalka waxay u bedeshay mid wanaagsan oo mustaqbal wanaagsan iyo horseedaysa nolosheedana anficaysa. Waxaan u heystaa inaan heysto wada wanaagsan waana sax wadadaas wanaagsanna iyo iftiinkaasna waxaa ii horseeday waxbarashada. Riyooyinka aan hiigsanayo marka aan dhameeyo ama aan ka baxo jaamacadda waxay tahay in aan wax ugu qabto una kuna anfaco wixii aan intaasoo sano soo baranayay dadkeyga ama bulshadeyda. Marka aan dhameysto waxbarashada waxaan qorsheynayaa in aan bulshadeyda anfaco kuna anfaco wax alaala wixii aan u awoodo iyo waxaan soo bartay